in muddo ah dadka deegaankaasi ma ay arag roob noocan oo kala ah guryo badan ayuu qaaday deegaanka buuraleyda ah ee ku yaala gobolka niis xeebaha faransiiska ee riveria baaba badan ayaa soo gaadhay waxaana buuxdhaafiyey qooriga badda qashin iyo burbur dabaylo ay soo qaateen adeegyada gargaarka deg dega ah ee samata bixinta ayaa dadaal ugu jira sidii loo heli lahaa ilaa boqol qof oo ilaa iyo iminka lala-yahay meelay jaan iyo cirib dhigeen xamse cabdi ibraahim qooracadu waxa uu degan yahay magaalada baris waxa aan weydiiyey bal heerka uu khasaaruhu gaadhsiisan yahay khasaare xoogan baa dhacay daadad iyo duufaano iswata ayaa ayaa dad iyo dunyaba saameeyey oo dad iyoiyo xoolaba runtii dad iyo naf iyo maalba runtii uu khasaare sababay weeye dhinaca buuraleyda lesalb weeyaan ayaa ayaa khasaaruhu ka dhacay marka dhulkaasu had iyo goor caan ku ahaa dalxiis oo meel xeeba iyo buuro iskaleba had iyo goor ayaa ku yaala marka dhulkii loo dalxiisi jiray dhammaan goobihii dalxiiska way dumeen wadooyinkii way go-een khasaare weyn ayaa halkaa ka dhacay webiye waxaasoo bad badda qoorigeeda ayayayay waran yihiin burburkii dhulkii lagu dalxiisi jiray ee hoteelada iyo dhulkii kale ee la daawan jiray marka khasaare xoogan baa runtii dhacay walaaca kale la qabaa waxa weeyaan in laga in laga shaki qabo in isla roobka roob lamid uu soo dii doono marka walaacaasna dadku way qabaan oo ilaa talyaaniga ayuu ayuu taxan yahay roobku laakiin waxaa keligaan kuu sheegaya in dhimasho iyo dhaawac fara badan ay jiraan ilaa iminkana ay ku hawshiisan yihiin ciidamada gargaarka deg degaay ay ku hawshiisan yihiin inay kala guraan dadka dhaawaca iyo dhimashadaba marka wixii wara ee kasoo kordha arrimahaas gadaal baa laga ogaan doonaa laakiin khasaare baahsan ayaa walaal dhacay niis iyo deegaanka ku xeeran labiiyo toban saacadood gudahood waxaa ka da-ay roobkii caadiyan di'i jiray sannad duufaanta roobkani wato oo loo bixiyey storm alex ayaa watay dabaylo xooggan iyo roobo mahiigaan ah ilaa kun ka tirsan shaqaalaha debdemiska oo ku hawlgelaya gaadiidka dhulka socda iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa la tacaalaya khasaaraha ka dhashay koonfurta galbeed ee dalkaasi oo ilaa iyo iminka ilaa shan boqol oo qof laga daadgureeyey dadka lala-yahay waxaa ka mid a laba qof oo ka mid ahaa shaqaalihii debdemiska oo la arkayey markii ay daadadku qaadeen duufaanka ayaa u wareegay dhinaca waqooyiga talyaaniga oo uu ka geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba shuri saciid waa saxafiyad ka shaqaysa jariidadda republika waxa ay iga warantay heerka khasaaruhu gaadhsiisan yahay deegaanada waqooyiga talyaaniga abbawe talyaaniga waxaa dhibaato weyn ku haya roob iyo iyo dabayl iyo dhulgariir xataa yar oo magaaladan aan anagu joogno rooma hadda mar dhow laba jeer baadiyaheeda ka dhacay oo hadda lagu mashquulsan yahay oo loo diray maaragtay debdemisyo iyo waxaas laakiin hadda daqiiqadahan kahor waxaa lasoo helay qofkii toddobaad oo mayd ah oo nin weeyaan badda laga soo qabtay laba gobolada nooradka biomonte iyo liguria la yiraahdo yay aad iyo aada ugu badan yihiin ninkan hadda dhintay san remo meesha la yiraahdo riwaayadaha iyo lagu jilo oo caanka ah oo faransiiska xuduudda la leh oo oo costa asura la yiraahdaba laga soo qabtay hadda waxay goboladaasi warsadeen emergency hadda markaan golihii wasiiradaa fadhiya oo shirhayo oo waxay ka shirhayaan waxyaabihii laga yeeli lahaa maaragtay biyo iyo duufaan iyo wax oo aan mucjisaahon talyaanigaba lagu aqoon jirinoo oo inondatsione ahbaa baa qaatay oo la wareegay keesooyin iyo qadiim ahaay oo intaasoo qarniba baa soo jajabay maxaa haydeen waa wax weyn oo saas dhibaataa welinima dadkan dhintay oo toddobada qofa qaar faransiis ahaa ku jira meelihii buuraha aha iyo wixiibaa soo dhacahaya oo saas usoo daadanahaya wixiina weli waa socdaanoo waa maxaa haydeen roobabkii iyo duufaantii sideedii bay u socotaa sanadihii ugu dambeeyey meelo badan oo ka mid a caalamka waxaa ka da-ayay roobab laxaadle oo geysanayay khasaare badan dhowaanayay ahayd markii suudaan roobab wata duufaano xoog leh oo ay ku dhinteen boqolaal qof halka boqol kun oo gurina ay ku dumeen roobabka laxaad kale iyo kuleylka badan ayaa loo tirinayaa isbeddelka cimilada oo xawli ku socda beesha caalamka ayaa marar badan ka shirtay sidii wax looga qaban lahaa cimilada kululaanaysa inkasta oo dalal ay ka mid yihiin shiinaha iyo maraykanka lagu eedeeyo inay ka cagajiidaan heshiisyada caalamiga ah ee la galo ee la xidhiidha isbeddelka cimilada